Dallada caafimaadneed oo ay ku midaysan yihiin xarumaha caafimaadka gaarka loo leeyahay ee gobolka Banaadir ayaa magaalada Muqdisho ku qabatay kulan looga hadlayay horumarinta goobaha caafimaadka. Kulanka ayaa waxaa kasoo qayb galay agaasimaha dallada caafimaadneed, dhaqaatiir, iyo qaar ka mid ah bulshada rayidka. Agaasimaha guud ee dallada caafimaadneed ee gobolka Banaadir, Maxamed Cabdi, ayaa ka warbixiyay muhiimadda kulanka iyo adeegyada ay qabato dallada.
ujeedada iyo asaaska ugu weyn ee dalladan ayaa waxay tahay in ay mideyso bahda caafimaadka gaarka loo leeyahay oo ay noqoto meel ama saldhig ay isugu yimaadaan ay ku wax ku wada qabsadaan iyo dhisida aqoontooda iyo tayeynta caafimaadka adeega ay bixiyaan bulshada ay siiyaan iyo in la siiyo maaragtay tababaro iyo maaragtay horumarin ku saabsan adeegyada ay bixinayaan iyo tayeynta aqoontooda iyo nidaamyada shuruucda caalamiga ah ee principleska in loo dhiso maanta xafladii la qabtay ama eventigii maanta la qabtay wuxuu daaraa in xubno fara badan oo lagu diiwaangeliyo ilaa soddomeeyo xubnood ayaa iska diiwaangelisay oo cusub marka dalladan waxa weeye dallad u dhexaysa bahda caafimaad gaarka loo leeyahay oo dhan kalana shaqaysa horumarintooda Qaar ka mid ah bahda caafimaadka ee kasoo qayb galay kulanka ayaa bogaadiyey dallada caafimaadneed iyo howlaha ay u hayso xarumaha caafimaadka.
caafinetna platform intaan ka weyn ha qabato si dad badan ayagana ay u ogaadaan dadka hadda ka maqanna ayagana waxaan ku boorinayaa in maxaa la yidhaahaa ay kusoo biiraan si hal meel loogu wada jihaysto oo maxaa la yidhaahaa bulshadeennana wax badan oo fiican aan u qabanno annagana aan isxog ogaan waxaa laga yaabaa isbitaallada maanta inay isu ag yaalaan laakiin isbitaal isbitaal xog og inuu yaryahay marka wax badana looga faa'iidaysan karaa
waxyaaba badan oo kaleo aan talahaan usoo jeedi lahayn waxaasoo kalena insha allah maantana waa ku daraynaa marar kalena insha allah waa la heli doonaa laakiin guud ahaan mashruuca hadda laga hadlay iyo midka ay caafinad hayso waxaan leeyahay bahda caafimaadka muhiima u yahay sababtuna waxay tahay bahda caafimaadku waxay ka mid tahay asaasiyaadka ama rukniyaadka waaweyn ee dalkaanu leeyahay ujeedka loo qabtay kulanka ayaa waxa uu ahaa sidii loo xoojin lahaa nidaamka adeegyada caafimaadka ee loogu talagalay bulshada danyarta ee ku nool gobolka Banaadir